الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaynu ku dhex jirnay kitaabu salaa min saxiix sunan ibn annasaa'i baabkuna waxa weeyaan baabkii sifaynayey qur-aanka ama qur-aankii ka warramayey ku soo arooray salaada iyo axkaamteeda can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qool macnaha waxaynu uga jeednaa waa axaadiidka xidhiidh la leh qur-aanku baynu uga jeednaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau uhi mathalu saaxibi lqur'aan qofka qur-aanka yaqaana tilmaantiisu waxay ka dhigan tahay ka mathali libili lmucallaqa geel la dabray oo kale geel la dabray oo kale idaa caahada calayha qofku geelii marka uu ku dadaalo dabranaa ee uu dabarka u ilaaliyo amsakaha wuu hayn karaa wain ablaqahaa hadduu dabarka geelii ka furana dahabat way firdhanay fakan markaa waxaa la isku shabahayaa qofka geela haya iyo ka qur-aanka haya calaa xadfi mudaaf mathalu saaxibi lqur'aani ka mathali saaxibi libil almucallaqa calaa xadfi mudaaf markaa qofka qur-aanka hayaa wuxuu la mid yahay qofka geel haya markaa ka geel haya hadduu dabarka la ogaado uu hayn qofka qur-aanka hayaana hadduu subaca iyo akrinta la ogaado uu hayn hadduu laakiin ka sii daayo subaca iyo ilaalinta wuu ka fakan tacaahaduu hada alqur'aana fainahu ashaddu tafallutan min alibili fii cuquuliha calaa macna alxadiid ku dadaala buu nebigu qur-aanka geel dabranoo dabarkii laga furay wuu ka fakasho badan yahay waxay culimmadu isweydiiyaan qofku haddii uu kalaamka ilaahay xafido oo uu ilaawo hal huwa aafi dembiile ma yahay axaadiis dhowraa ku soo arooray laakinaha daciifa may sugmin axaadiistaa tilmaamaya qofku inuu dembiile yahay midiba cibaaro uu wax u sheegaba waa wada daciif sidii fiicnayd muu yeelin oo dee nicmaa ilaahay uu siiyo qofku nicmadii kama mahadnaqina ma ma haynin laakiin dembiile ma noqonayo waayo way dhacday nebiguba calayhi salaatu wasalaam aayadaha qaarkood inuu ilaaway oo uu lahaa hebelkaasi ay xusuusiyey waase inaad indhabeeliyo inaad indhaha qabi allahu aclam arrimahana ilaahay baa gacanta ku haya ha ku talagelin inaad kitaab un akrido qofka intuu ilaahay uu xafidsiiyey kalaamka ilaahay sii daaya si wanaagsan muu yahay dhiirigelin buu nebigu wada calayhi salaatu wasalaam qofka uu ku dhiirigelinayo qur-aanku xafidsay inuu ilaaliyo xifdintana waxaa ka howl badan ilaalinta can cabdillaahi can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau ihi bi'samaa liaxadihim midkood waxa xumaaday an yaquula inuu idhaahdo masterka mutasayidka abaa markaa laga soo dhalaalin bisa qawlu bisa alqawlu liaxadihim an yaquula kada ficlaani hayru mutasarifayni nicma wa bisa raaficayn ismayni waa laba ficiloo aan tasarufayni nicmo iyo bisa laba ismioo marfuuca ay qaataan midna uu yahay mubtada muahara midna faacil marka waxa weeyaan waxaa xumaaday bi'samaa liaxadihim midkood dadka waxa u xun an yaquula inuu idhaahdo dadka mid ka mida hadalkiisii wuu xun yahay uu odhanayo qof nasiitu aayata kada wa kada waxaan ilaaway aayadda halkaa iyo halka ama aayaddii caynkaa iyo caynka ahayd waan ilaaway hadalkaasi qofka odhanaya uma fiicna buu nebigu bal huwa nusiya waa la ilowsiiyey waa isla macno waase musamiya majhuul midna isnaadkii buu qofku isu tiiriyey midna wuu iska duway wixii wanaagsan baa la isu tiiriyaa wixii xun waa la iska duwaa kayta wa kayta min kinaayaati alcadad waa la ilowsiiyey hay waan ilaawayo odhanina ha yidhaahdo waa la ilowsiiyey wamaa ansaaniihu ila ashaydaanu an adkura sidaasuu leeyahy yuushacoo la socda muuse bahalkaa waan ilaaway mu odhana waa la ilo shaydaan baa ilowsiiyey bu istadkiru lqur'aana qur-aanka isxusuusiya oo ku dadaal inaad xusuusato kalaamka ilaahay oo aad ku celceliso ad ilowga ka ilaaliso fa innahu qur-aanku asracu wuu ka degdeg badan yahay tafashiyan fakashada iyo firdhashada min suduuri rijaal ragga laabtooda uu ka fakado dumarkiina dee waa la mid oo gabadhu macno gaara si gaara uma haysa iyadu eh raggii unbaa halkan la sheegay muxuu ka fakasho badan yahay min annacam geela min cuqulihi xadhiggiisa ku xidhan intuu xadhigga ku xidhan maayo waa waa marka laga furo waa mucortoon ama uu curduduuban yaho ciil buu qabaa neefkii marka uu dabran yahay dabar la isu saaro dabeetana isaga oo daalan marka dabarkaa laga furo qofkii arkay baa yaqaana intuu lufta sidaa ugu dhufto jeeniga dhulka buu afar qaadaa oo firdhadaa markaa saasoo kale weeyo nacamkana inta faraha badan geela lagu sheegaa maa yahdiy allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam xoolahana mararka qaarkood waa lagu sheegaa marka sidaasi ayuu nebigu ku taliyay calayhi salaatu wasalaam qofkii weynaa munaasibu ma aha ubadkii yaryaraana kuma habboona mucalimiintana qur-aanka waalidku waxay kula dadaalaan in misaal xafidsiisi kol hadduu waalidku leeyahy misaal xafidsiisi macallinkuna dabada unbuu u qaban laakiin waa inuu idhaahdaa intuu xafidsan yahay si kale un wey waa cibaaro si kale ah intee xifdigeedu hagaagsan yihi imisaad bartay imise juz buu dhameeyey waa inaan odhanin inteebuu dusha ka akhrii karaa ayuu si fiican u qaybsan yahay ilmuhu waa inuu weydiiyaa marka inta loo subaca waa inuu bataa inta loo marinayaana yaraataa saasuu idqaanku ku yimaadaa salafuna saalix inta faraha badan dee waxay ku dhammayn jireen siyaabo kala duwan laakiin wuu soo arooray sidii ciidan soomaalidu ay lahaan jireen toddobadii cishaa mar qur-aanka la dhammaynayo way dhici jirtay waa siyaabaha ugu dhexdhexaad alqiraa'atu fii rakcatay lfaajir intan soo socoto oo dhan suuradihii iyo qur-aankii lagu akhriyayay salaadaha hadday farad tahay iyo hadday sunno tahay ayaynu arkaynaa oo dee waxa uu loo sheegayaa halkan way kusii fadli badan tahay suuradahan uu nebi maxamed ku akhrii jiray salaadahan sunno iyo farad way ku fadli badan yihin in halkaa lagu beegaa fadli badan ilan salluu kamaa ra'aytumuunii usalli buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam u tukada sida aragteen anigoo u tukanaya alqiraa'atu fii rakcatay alfaajir labada ragcadood ee subaxa ka horeeya faatixada kadib suuradaha la akhriyayo can ibni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yaqra'u fii rakcatay alfajr labadaa ragcadood wuxuu ku akriyay fi luulaa minhumaa labada ragcadoodta hore alaayata alatii fi lbaqara aayadda ku jirta suurat lbaqara quluu aamanaa billahi wama unzila ilayna wama unzila ilaa ibraahiima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية آيات وفي الأخرى تكلنا وحكو أخريا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لتبين بوتاك سوق الصلاة والقاين وقفك كو أخريا أدوحة في الثانية وافي عنتي باب القراءة في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لما يرك عضاد مركة التكنة يسيكه الرئيس صبح من نقول يا الكافرون ما تكو أخري والطهراء ركعات الضنبنة قل هو الله أحد لما دا سورة طهرانا بعض صنبا جري سيدا سيدي داسها آيات داس محكي تتكلنا ويكو عطفنت daliilkiina waa ka can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qara'a fii rakcatay alfajri qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad markaa inaad ka daysood faatixadoo qura ku akrido waxaa ka fiican inaad labadan raacayso inaad suurad kale ku akridana inaad kuwan la sheegay inuu nebigu ku akri ku akridaabaa fadli badan mar walba nebiga sunnihiisa calayhi salaatu wasalaam oo aada ila isku raadiso ajrigaa ku bada takhfiifu rakcatay lfajr kayfiyadii baa laga hadlayaa loo tukanayo labada ragcadood ee sunnaha ah in la fududeeyo oo aan la dheeraynin maadaam salaadii la sugayo o la gelayo maadaam salaatulaylkii loo soo taagnaa in badan an caaishata qaalat waxay tidhi in kuntu in shanigu waxa weeye kuntu waxaan ahaa la araa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan arkayaan eegayay yusallii isagoo tukanaya rakcatay alfajri labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax waaga berigiisa raca labadii ragcadood waxaa loo idaafeeyey fajriga macnaheedu waxa weeyaan waktiga la tukan karaa markuu waagu dilaaco taasina waxay sheegaysaa raatibada ma adaankaa leh mise waktigaa leh waktigaa leh iyadoon laba adaamin hadduu waktigii galo waa la tukan karaa idaafada laga fahmaya mu-aadinkii wuu habsaamay aduguna masaajidkaa timi maba adaaminba waagiina wuu baryay iska tuko labada ragcadood hadduu laakiin waagiioo baryin adaamo dee ragcadaha waktigay leeyihiin adaanka ma laha markaa ma tukanayso ilaa waagu dilaacayo xataa haddaad ka shakida waa inaad ukaadiso qaladaadka jiray ka mid tahay dadka mu-aadiniinta qaarkood baa ka hor dhaca waaga markaas adaankii labaad buu adaamaya waagii oon baryin idan markaa labadii ragcadood la raaciyay si deg dega loo tukaday dee inay ka hor dhaceen waktigii wey oo fadligii markaa qofkii aanu helayn idan hadduu qof ka shakiyo waa inuu kaadiyaa haba adaamee muddo yar kaadiya waxaan arkayay yusallii rakcatay lfajri isagoo tukanaya fa yukhafifuhumaa wuu fududayn jiray labada ragcado rasuulku xataa aquula jeeroon idhaahdaba aqara'a fiihimaa talow ma akriyay biumi lkitaab kitaabka hooyadii talow ma akri macnaha wuu fududaynaya can rajulin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin asxaabtii nabigaa waxaa laga wariyey jahaalatu saxaabiyi laa taduru bay idhahaan culamada musdalaxu saxaabigu hadduun la majhuul noqdo waxba dhib male waayo jahaaladu waxay waxu dhibaysaa qofkanba cadaaladiisii aan la garanayn wasaxaabatu kulluhum cuduul asxaabtana ilaahay baa ka raali noqdo waa wada caadiliin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu sallaa salaata subx salaadii subax buu nebigu tukaday faqara'a aruum suurat ruum buu akhriyay faltabasa calayh kolkaasay iskaga darsanto falamaa sallaa markii uu tukadayba qaala wuxuu ihi maa baalu aqwaamin dadka qaarkood maxay maa baalu aqwaamin qoliyo arrinkoodu waa maxay maxaa ka si ah dadka qaarkood yusalluuna macanaa way nala tukanayaan laa yuxsinuuna duhuur mana wanaajinayaan waysada fainamaa yaltabisu calaynaa waxaa iskaga kaayo darmay oo naga gedmaday alqur'aana fainamaa yalbisu dheh fainamaa yalbisu calayna alqur'aan qur'aankii way iskaga kaayo darayaan ulaaika kuwaas xadiidku waa xasan qolyaa qaarkood daciifiyaan laakiin darajadiisu sheekha iyo aimo kaleba xasan bay ka dhigeen wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka u tukanayay markuu suuratu ruum akhriyaday ka gedmatay iskaga dardarbatay kolkii uu salaadii ka baxay buu ihi dadka qaarkood ayay dahaaradu kasii tahay oo aan salaada si wanaagsan ugu soo dahaaro qaadanin markaa kuwaasi maxay yihiin waxay sheegaysaa dahaarada hagaajiya taasi waxay tilmaamaysaa haddii aan dahaaradii la hagaajinin in qur-aanka akhrintiisiisi noqonayso ha ka shagelayso maxaa isaga dana dee ha odhanine dee waxa isaga dana waa waa cibaado cibaadaduna rawxaaniyaad iyo nuur bay leedahay nuurkeeda iyo nafsaaniyaadkeeda waxa waxu dhimaya nuqsaan ku timaado dahaarada marka cibaadada qaybteedii hore hadday si noqoto dee qaybta dambena sibay noqon kartaa way saameynaysaa marka arrintaasina waa asraar uu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofba qofka uu ka cibaado badan yahy uu ka dahaaro badan yahy uu ka nadaafad iyo khayr badan yahy ayuu xifdigiis iyo nuurkiisu ka badan yihin marka hadday dad wada dhahaaro xun oo wada madowga ku badan yihin meesha isugu yimaadaan dee xifdigiiy waxba wayaa ka xumaanaya yusaluuna macanaa laa yuxsinu dahuur waysadiiba soo may wanaaji fa inamaa yalbisu calayna alqur'aana ulaaik kuwaas qur-aankay ayaa ay naga gedbinayaan ama naga shaki gelinayaan ama aanaan saani u akrii karayn ise soo hagaajiya qur-aanku hanoo hagaaga wey iyana waa xadiid la xidhiidha un qur-aanka alqira'atu fi subxi bisitiina ila almia iyadoo la akriyo salaadii subax lagu akriyo lixdan aayadood laga bilaabo ilaa boqol aayadood marar badanna suuradaha dhaadheer noqon karaa dee waa in salaadii lagu jirayo saacad ama u yaraan muse saace waa salaadii subax saasaa loo dheeraynaya joogto maaha oo waynu arki doonaa suurado gaagaaban ba inuu nebigu ku akriyay calayhi salaatu wasalaam oo xaaladaha qaarkood dalka iyo dadka iyo deegaankuba marar badan bay kala duwan yihin mar baa la degdegaya mar bay kulayl tahay mar bay qabow tahay mar baa jamacu maxsuur yahay mar bay ducafa ku jiraan mar baa la negi yahay mar baa safar la yahay kullu dalik ikhtilaafaadkaasi waxa keenaya deegaanka la joogo iyo dadka la tukinayo ishaayigu mar nebigu dibdhiga jiray baynu soo marnay marna waa dadajin jiray marka dadka la tukinayana ku xisaabtan bay leeyihin can abi barzata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaqra'u wuxuu akhriyayay nebigu fii salaati alghadaa salaada subax bisitiina ila lmia lixdan aayadood ilaa boqol waxaynu halkaa ka faa'iidaysanaynaa hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid ahayd in mararka qaarkood suurad barhkeedu akhriyay way hadyigiisa waxaa u badnaa suurad dhamaystiran ayaa u badnayd laakiin suurad barhkeed ba halkana laga fahmaya in iyadana la akhriyi karo alqiraa'atu bisubxi biqaaf salaadii subax oo qaaf lagu akriyo can qudbata bni malikin qaala wuxuu ihi sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxaan la tukaday asubx salaadii subax faqara'a fii ixda arakcatayn labada ragcadood midkood wuxuu ku akhriyay wannakla baasiqaatin lahaa طalcun nadiid waa aayad ka mida suuratu qaas aayaadkaasu ahri oo markaa uga jeedo suuraddii assuura allatii yudkar fiiha hadihi alaaya suuradda aayaddan lagu sheego akhriya wey qaala shucbatu raawiy shucba xadiidka warinayaa wuxuu uhi falaqiituhu ninkii sheekhay ahaa waxaan kula kulmay mar dambe fi suuqi baan kula kulmay fi zixaabi baan kula kulmay meel cidhiidhiya meel cidhiidhiya oo wax lagu kala iibsanayaan kula kulmay faqaala wuxuu ihi qaaf qaraa bisubxi suurata qaaf suuratu qaaf buu ku akhriyay marka waxay sheegaysaa oo intan dambe uu ku cadaynaya aayaddan iyo in kooban un inaanu akhriynayn inuu ku dhammaystiray suuratu qaaf rasuulku sala allahu calayhi wasalam weliba ragcadda hore fii ixda rakcatayn inta uu ku bayaaminaya waa intaa wey subaxu waa wakti dadku ay soo maskaxdoodii sida badan soo raaxaysatay oo ay soo nasatay oo tamar ay soo heleen marka ay dhagaysan karayaan qur-aanka marka haddii loo yaro kordhiyo u dhibi mayso sida salaadaha kale ee waktiga shaqada alqiraa'atu bisubxi biida shamsu kuwirat subax salaadii subaxoo lagu akhriyo suuradda suuratu takwiir laydhaha عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت هذا أخيسا فرق قول حيا يدي قاف مرنة مرنة كسي سعو لما ويسيرات القراءة في الصبح بالمعوذتين بالمعوذتين لماذا سورة لماذا قل عود والصبح لو آخره عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم nebiga ayuu su-aalay can ilmucawidatayn buu akriyay labada qulacoodo qaala uu su-aalay markaa su-aashu sida riwaayooyinka qaarkood ay tilmaamayaan oo shuraaxda qaarkood ay xusayaan su-aashu waxay la xidhiidhay qur-aan miyay yihiin labada qulacoodu oo meelaha qaarkood ayaa sheegaya inaanay qur-aan ahayn sidaana waxaba qabayba cabdilaahi bni mascuud inkasta oo imaamu nawowi masaladaa markuu aada u sharxaya uu leeyahay aqwaasha sheegaysa cabdilaahi inaanu qabin labadaas suuradood inay inay qur-aan yihiin inaanu qabin ma sugna waxa muranku uu ka jira ayuu odhan jiray yaan lagu qorin misxafka ama misxafka inaan lagu qorin buu ka doodi jiray marka muran baa ka soo baxay labada qulacoodu sida adciyada ama ducooyinka kale ayuunbay la mid yihiin laakiin qur-aan maaha nabiga wuxuuna loo siiyey lilisticaada inuu ilaahay ku magan galo qur-aan maaha marka murankaa ka yimid daraaddeed ayuu ninkani su-aalay uu yihi ka war qaala cuqbatu waxau ihi faamanaa bihimaa markaasuu labadan imaam noogu noqdo nagu tukiyey rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii salaati alfajr salaadii subax buu nagu tukiyey maxay sheegaysaa markaa waxay sheegaysaa inay qur-aan yihiin mar hadduu dee nagu tukiyeyba ilaan adciyada iyo ducooyinka kale iyo isticaadaadka adciyada kale laguma laguma tukiye salaada marka inay qur-aan yihiin buu ka ficil buu ku jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam baabu lfadli fii qiraa'ati almucawadatayn labadaa suuradood qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaasi fadliga ay leeyihiin baa la sheegi can cuqbata bni caamirin qaala wuxuu ihi itabactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan raacay wahuwa raakib waa asxaabtii markaa fadliga badnaa buu ka mid ahaa rasuulkaan raacay wahuwa raakibun isaga oo wax gaadii fuushay fawadactu yadii calaa qadamih gacantaydii baan saaray gomadiisa oo dee isna gaadiid buu fuushay nabiguna gaadiid way isbarbar socdaan isagoo baraarujinayuu rasuulka cagtiisii saaray ayuu gacanta saaray wuu soo jeedinayaa labadiiba waa raakibaan gaadiid bay saaran yihiin markaa gacanta ayaan ka saaray buy fa qultu waxaan idhi iqra'nii yaa rasuula allah rasuulki ilaahay ii akhriyo ibar ama ii akhri suurata huud wa suurata yuusuf labadaas suuradood ee isku xiga ee qur-aanka ka mid a labadaa i akhri inuu ka faa'idaystuu doonayaa ama qiradooda sii sugo fa qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam lam taqra'a shay-an shay ma akhridid ablaqa ka xeel dheer ka ajri badan cinda allaahi ilaahay agtiisa min qul acuudu birabbi lfalaq wa qul acuudu birabbi nnaas labadaas suuradood labadaas suuradood baa ugu bariiqsan oo ugu xeel dheer oo ugu fadli badane labadan akhri sidaasuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa kuu akhrii maayo labadan akhri waanaa taqaanaa inaan ku akhriya uma baahna fadligooduu markaa sheekhu usoo daliishaday nabiguna waa kaa ku akriyay calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood salaadii subax dabcan waktigii nebiga la sirxayna dee ilaahay baa u amray inuu markaa akhristo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaa waana had iyo jeer qur-aanka ka dawada ah sixirka had iyo jeer wa min shari nafaathaati fi lcuqad nafaathaatkaasi waa dumarkii sixirka wadwaday ee isku hagaajinay kuwaa sharkoodan ilaahay uu kaa magan galay wa min shari xaasidin idaa xasad xigmadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid ahayd ardaydiisa iyo ummaddiisa insaanba wuxuu ku habboonyay inuu kula hadlo qof baa su-aal weydiinaya mid kaleu dhiibaya mid baa su-aal weydiinaya su-aal kaleu ka horgeynaya waaba laga yaabaa inuu dareemay nebigu inuu labadan fudaydsanayo ninkani ama suuradaha yaryar oo kuwa sarsare uu ku cararayo dadka qaarkood baa marka ay ku idhaahdaan qur-aan igu akhri eed faatixada kugu akhrido ee sida allaha ku caafiya buu leeyahy sheekh yaro kordhi intii horuu saluugay maxaan kordhiyaa aada igu akri buu kuleeya aad aada igu akri waad igu yaraysa wey marka intiisa badan iyo inta yar qur-aanka suurado yarar baaba fadli badanba tanuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam yaxtamil waxaa kaloo suuragala inuu dareemay waktiga iyo labadan suuradood inaanay isqabanayn ama aanu xejinba karaynin oonu xafidi karayn xaaladan iyadaa labadan suuradood inuu akriyo marka sidaa xikmada badan buu nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo fadliga suuradahani ay leeyihin taa macnaheedu waxa weeye qofku haddii qur-aan badan aanu aqoonin intuu yaqaano ilaahay buu ugu cibaadaysanayaa jus ama barhkii suuradaha yaryar intaasuu habeenkii akhriyaya ku wardiyayaa waanu kordhinaya hankiisu inuu yaraado ma aha waanu kaga fakan karaa waciidkii ahaa qofka aanu qalbigiisa qur-aan ku jirin wuxuu la mid yahay guri kharaabadoo kale can cuqbata bni caamirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uhi aayaatun aayado unzilat calaya la igu soo dejiyey alleylata xalayto lam yura lama arag miluhunna qad weligood wax lamid ah qadu waa darfun limaa madaa waa daraf loo isticmaalo wixii horeeyey maca shantiisii luqadood shantii siyoodee loogu dhawaaqi jiray wax lamida lama arag aayado xalay lagu soo dejiyey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam idan markaa muu cadfin ama lama raacinin xuruuftii wax cadfi jirtay laakinahu fusila wasli lama isticmaalina fasli baa la isticmaalay waxa loo yaqaan cilmu lbalaaqa oo aynaan xuruufulcadaf jirin liana fiihi niyatu su-aal waxyaabaha loo fasliyana waxaa ka mid a in su-aali jirto oo niyad su-aal oo kale marka waxa weeyaan aayadahaas maxay yihiin baa markaa su-aashu noqonaysa jawaab buu markaa ku bixiyey qul acuudu birabbi lfalaq waqul acuudu birabbi nnaas labadaas suuradood aayado lamid a lama arag ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisa ahayd habeenkii markuu sii seexanayo intuu gacmihiisa sidaa usoo godo inuu ku akriyo saddex jeer labadan qul acuudu iyo qul huwallaha dabeedna jidhka inta uu gaadho uu mariyo waanay haboon sidaasaa salalka iyo araqa iyo qaadirada iyo dubaabka intaasuba kaaga cararaya dubaabkaana dee waa kii dadka jaadka cunaa ku hamaansan jiray markooda horeba waa inay iska daayaan alqiraa'atu fi subxi yowma aljumuca maalinka jumce salaada subax suuradhee lagu akriyayo sunnatay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yaqra'u fii salaati subxi yowma aljumuca maalinka jumce salaada subax wuxuu ku akhriyayay aliflaamiim tanziil suuratu sajda wey wahal ataa cala alinsaan labadaas suuradood haddii markaa dee imaamku xafidsan yahay wy haddii aanu xafidsanayna dee dhib ma jiro can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yaqra'u fii salaati subxi yowma aljumucati wuxuu ku akhriyayaa tanziil asajda halata cala linsaan labadaa dadka haddii dabcan ay dhib ku noqonaysana dee wuu ka dayn qofku liana adaciifa amiiru rakb qofka daciifka ahi colka isaga ayaa madax u ah oo la tixgelinaya baabu sujuudi lqur'aan qur-aanka iyo sujuudaha uu leeyaa la sheegi tiradooda culimmada way isku khilaafaan ilaa afar iyo toban bay gaadhsiiyaan qaarna waxay kusoo ururiyaan toban koob iyo toban qaybo la isku khilaafsan yahay iyo qaybo la isku waafaqsan yahayba way jiraan sidaa daraaddeed ayaa inaha ay ku soo aroore arooreen sujuudahaas ayuu kuu sheegayaa sujuudahaasi inta faraha badan sujuudu saad oo soo horeysa mooyaane sujuudu tilaawa wey sujuudanna waa sujuudu shukr miduu nebigu sujuuday ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waa la sujuudi xukumkeeduna waa sunne xikmadda ku jirtaana waxa weeye ilaahay oo la caabudayo iyo ka cadhaysiinta shaydaanka xadiidka nabiga waxaa kaga sugan calayhi salaatu wasalaam marka shaydaan markuu qofku sujuudo shaydaanku wuu barooranaya waa murugoonaya wuxuu leeyahy ina bani aadam sujuud baa la farayo ilaahay buu ka aqbalo waa kaa sujuuday anigana sujuud baa la ifaro waan diiday marka isagu u guulaystay anna waan guuldaraystay wey wixii shaydaanka ka cadhaysiinayana waa ku dadaalaynaa qur-aankana dee kolkaad misxafka eegto hunaaka muujibu sajda wa mawdicu sajda meel sujuudda keenaysa oo sababtii a iyo meel sujuudda lagu sujuudayaa kala jira mid walbana laba calaamadood ayaa uu sameeyaa inta badan muujibu sajda halka sujuudda sababta way keenaysaa soo horeysa si aayaadku u dhammaystirmaan iyo jumladaa wada socotaana mawdicu sajdana uu ku sii uu ku sii xigaa calaamad gaar uu leeyahay markaa dadka qur-aanka yaqaanaad odhan tus عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ساد سجود الساد وسجوده وقال مركا النبي قوحو يري سجدها داود نبي داود با سجودي توبة لأجل التوبة يسقى إلهي النغضي والتوبة كيري وخر راكعا وأناب إلهي بو طب سجود بلد عيوه markaasuu raakican bimacnaa saajidan kolkaasuu ilaahay u toobad keenay markii uu iskartay dee ingef dhacay wanasjuduhaa shukran inaguna inagoo ilaahay u sujuudaynaa sujuudu shukri ayaynu sujuudaynaa dayn mayna waa sujuudaynaa oo inuu ilaahay addoommaha toobadda ka aqbalo oo weliba nebi daawuud laga aqbalay dee waa alxamdu lilah إلهي بأنه مهدقين سبحانه وتعالى لذلك فإمام الشافعي رحمه الله وعو كفى إليستي ألقاه إن أي كدو انتهي سجودها كلام ما دام نبي استقارة وقبطي وآن لقول لح سجودي كرين الصلاة أن لقول لح سجودي كرين أن الأحناف مذهب الأحناف وحي إلى أن سجود تلاوة الصلاة لقول ما لح من كربا لكن ده انت نؤدي الله أيها كهر ما نيسا qowl wadaadna raac markuu meesha yimaado nusuusta khilaaf nusuustunbaa la raacaya waxaanay ku sababeeyeen dee waa ziyaado oo salaada kama mid ahoo dee wax lagu kordhinayay noqonaysaa salaadii dee nebigii salaada bayna baraha ku kordhiyey ee maxaad ku diidi asujuudu fii wanajm wanajmi aakhirkeeda afamin hada alxadiidi tacjabuuna وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سورة النجم آخر كده وما لها السجود له عن المطلب ابن أبي وداعة ننكا وحل قورنية وعرق إسلامي فتح مكة دبدعي إسلام كودو دبدعي أيها قال وحر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو أخريي بمكة maka isaga oo jooga intaanu hijrooninba suurata annajm suuraddaasuu akhriyay fasajada markaasuu sujuuday aayaddaa gebagabada ah markuu dhammeeyey wasajada man cindah cidan liyaala ciddii la joogtay agtiisa ahaydna gaal iyo islaamba way sujuudeen farafactu ra'si anigu madaxaygaan karu taagayo wa abaytu waxaan diiday an asjuda inaan sujuudaba anigu isagii baa berigii dambe sheegay islaamay walam yakun mana ahayn ninkani yowmaidin maalinta aslama walam yakun ilmualib mualib ma ahayn yowmaidin aslama muu islaamin berigaa berigaa uu sujuudi waayey waa beri aanu islaamin waktigan uu arrinka ka warramayaana dee waa wakti uu islaamay marka haddaad isweydiiso talow muxuu madaxa u taagay ee uu sujuudi waayo dadkii meesha joogoo dham hadday wada sujuudeen dee gaal buu ahaa marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa in meelaha la sujuudayo ay ka mid tahay halkaas suuratu najmi aakhirkee daliilkaasina kusoo arooray waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka sujuudaya inuu yahay addoon ilaahay oggol oo xubnihiisa meeshii u sharaf badnayd ilaahay u dhigaya subxaana wa tacaala insaanka sujuudi waayana sababaha sujuud la-aanta keena inuu kibirku ka mid yahay sida kutubta qaarkood ama asbaabu nusuulka qaarkood ay tilmaamayaan nin kalea isaguna jirayoo ubay ibnu khalaf iyo waxbaa lagu qolyaha qaarkood ay ku sheegaan intuu ciid daray buu halkan saaray isagu wejiga intaasaa igu filan buuri kol haddii meeshu isboodayn weji boodhaynaysa dee anugu isnin weyn baana waxba fororsan kari maaye wejigii boodheey waxaa kaloo isweydiin la gaaladu maxay u sujuudeen haddii nebigii asxaabtu ay sujuudeen iyaguna waxay maqleen iyada oo ilaahay ku dhex sheegay sanamyaashay caabudayeen suuratu najm afara'aytum allaata waalcuzza wamanaata athaalithata alukhra bal kuwaa xunxunka ah ka warrama maxay arrinii ay taan leeyihin ayaa aayaddu u taallaa waa istifhaamtu waxa weeye iyadoo la ceebeynayo oo dadka la leeyahy bal la yaaba waxaasi maxay iyaguna waxay idhaaheen maasha allah la sheegiyaaba qur-aankii maxamed lagu sheegiyaaba sanamyaasheeni waa la ictiraafo ictiraaf baa ka dhacaya ictiraaftoon asnaamtaabay ahaayeen kadibna saasay ku sujuudeen marka dee ujeeddo kale iyaguna waa ujeedooyin ragna alla yaqaaninuu ilaahay ugu sujuuday ragna asnaamtaasi u sujuuday qaarna way diideenba sanam iyo ilaahay toona u sujuudi mayno kibirku halkaasu la maray waxa markaas ninkanaa berigii dambe ka warramaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale qofku isagoo gaala hadduu xadiidka soo xambaaro ama isaga oo yar oo aan weli qaangaadh ahayn uu xadiidka soo xambaaro oo sabiya waktiga dambe ee uu gudanayo hadduu muslim yahay ama uu yahay dee qof gudbin karaya waa laga qaadanaya oo dee cilmu riwaaya marka la eego qofka xadiidka laga qaadanaya waa inu caadil yahay waqt aladaa laa waqta ataxamul waktiga uu soo taxamulayo waxba shardi looma loogama dhigayo sida ninkan oo kale ka kaafirin aslama kabni mudcimi waxa uu leeyahay shinqiidi waa sidii gaalkii islaamay sida jubayr ibnu mudcim oo kale isagu tusaale kale uma soo qaadana jubayr buu usoo qaatay jubayr ibnu mudcim waa xadiid intuu nebiga ka soo maqlay berigii dambe uu islaamo sheegay can cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qara'a annajm suuratu najmi buu akhriyay rasuulku fasajada fiiha waa sujuuday muttafaqu calayhi weeye xadiidku tarku sujuudi fi nnajm sujuudda in laga tegi karo marka la akhriyo suuratu najmi taa macnaheeduna waxa weeye oo loo sheegayaa inaanay sujuudda waajib ahaynay sunnatay haddii shayga marna uu nebigu la yimi marna iska daayay macnaheedu labada waxaa lagu jamcinayaa laimaatunku waa sunna iska dayntuna waxay tusinaysaa inaanu waajib ahayn ficilkaa iyo samayntaas can cataa ibnu yasaarin anahu sa'ala wuxuu su-aalay zayd bna thaabit asxaabiga ah can ilqiraa'ati akhrinta maca alimaami la akhriyo imaamka markuu ku tukinayo qur-aan ma la akhriyi karaa qaala wuxuu faqaala wuxuu uhi zayd laa qiraa'ata maca alimaami imaamka qira ma jirto fii shayin wax ka mida qur-aanka laa qiraa'ata maca alimaami fii shayin imaamka markaad la tukanayso shay qur-aanka ka midoo lama akhriyayo faatixa iyo kayruha midnaba asxaabta qaar sidaa qabayna way jiraan adilo muujinaysaana way jirtaa madaahibta qayrku qayb ku tegayna way jiraan in imaamku la dhegaysanayo aqwaal shan ahoo ku jiray waynu soo tilmaanay waanaynu soo kala rajaxnay wa zacama wuxuu sheegay zacama ilaa afar macno yeelataa mar waxay noqotaa wuu warramay mar wuu ballan qaaday mar waa kafaalad qaaday markaa iminka bimacnaa akhbara wey marna danni bay noqotaa markaa iminka wuu warramay wazacama wuxuu warramuu sheegay annahu qara'a calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu ku dul akhriyay asxaabigani والنجم إذا هوى سورة سكوت الأخرية فلم يسجد فسجود الرسول صلى الله عليه وسلم marka taasi wuxuuna tilmaamaysaa inaanay waajib ahayn mararka qaarkood de hadduu qofku isilaado salaadu dadka way ka burburiba oo caamo fara badan uu tukinayo uu iska dhaafi karaa litacliim mararka qaarkoodna dee si loo barto oon sunnaha looga tegin waa tukin karaa siiba marka dee dadku is arkayaan oo kale marna waxaa jira masaajidka qaybo kale fog lagu tukanayo la kala harharayo waa ku xisaabtan bay leedahay baabu sujuudi fi ida asamaa nshaqat tobaneeyadii meelood ama dhowr iyo tobankii la sujuudaya inta adilada uu markaa ka keenay sheekhu ayuu soo aroorinaya ida asamaa nshaqat iyadana waa la sheegi taasina markaa wuxuuna tilmaamaysaa ka jawaabaysaa aimada qaarkood baa ku tegay qaybtan mufasalka la idhaha qur-aanka ama kisaaru suwar suuradahan hoose subcan khamiisyeed intan la odhan jiray afartan juz ee u dambeeya inaanay sujuudo lahayn tiibaa markaa ay burinayaan axaadiistan sugmay عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ به وحأوك أخريي إذا السماء انشقت فسجد فيها مركز السجود فلما انصرف مركي وكبحي وكنت كيي مركو كبحي أخبرهم وحو أشاغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسجودي سورة الانشقاق سجود ماشي كجرت xadiidku waa saxiixaynku ku sugan yahay can abi hurayrata qaala sajada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fi ida samaau shaqat saxiix wey can abi hurayrata qaala sajadnaa maca annabiy sala allahu alayhi wasalama fi ida samaau shaqat waqra bismi rabbik suurat lcalaq iyo suurat linshiqaaq labada meelooda ku jira labadaa sujuudood in la sujuudayo daliilu yihin dadka qaarkood ba hadiyo salaada dhexdeedana iyadoo lagu jiro waa la sujuudi karaa markaad adigu qur-aanka akhriyaysana waa sujuudi kartaa marka aada mustamica tahay ee dhegaystaha qur-aankii lagu akriyay eed dhegaysanaysana waa sujuudaysa oo qaariga iyo mustamicu waa isku mid uun saamic iyo mustamic bay kaleyihin mustamica ayaa xaalad khaas ah saamicu waa kii a soconaya adigoo ag maraya dhegta kaaga soo duusha ama adigoo halkaa akhrisanaya waxbuu dhegta kaaga soo duulay qur-aankaa sujuudda ku jirtaa way ka duwantah waxay isku xukuma bay leeyihin riwaayaadka marka loo fiirsado qaariga iyo mustamica ka akhriyaya ka dhagaysanaya ee da isaguna ag fadhiya ee ama la subcinaya ama ka faaidaysanaya loo akhriyayo can abi hurayrata qaala wuxu uhi sajada abu bakrin waa cumaru abu bakar iyo cumarba way sujuudeen radia allahu canhumaa allaha ka raali noqdo fii ida samaau nshaqat suuradda ah sujuudda ku jirta waman midna wuu sujuuday huwa isagu khayrun minhuma labadooda ka khayr badan abu bakar iyo cumar yaa ka khayr badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam si cajiiba buu sheegoo daliilka xoojinaysa nabigii lagu dayanayay iyo dad ku dayda kuwii ugu horreeya ugu fadli badnaa ummadda intuba way sujuudeen waxaa laga yaabaa wakhtigii dambe muranku uu yimid adiladana aan aada loo tanwi loo tadwiininin in xadiidka aada loo qorin murama yimid daraaddeed baa luqadan adag abi hurayra uu ugu sheegayaa ummadda abubakar baa sujuuday oo cumar baa sujuuday oo mid ka khayr badan baa sujuuday kii khayr doonayaana uu ku dayan السجود في اقرأ باسم ربك سورة العلق عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو من خير منهما وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك عبارة هرمت كي يردون بقدر عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لسجودي في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك آتوا عليه baabu sujuudi fi lfariida faradkii iyadoo lagu jiro marka la akhriyo aayaadkii qur-aanka ee sujuudda ku jirtay waa la sujuudi haddii dadka qaarkood ay yidhaahdeen sida madhabaha aynu ka warramaynay waa faradkii oo la siyaadiye ka daayana noqon maysee daliilkeedii waa ka intan faraha badan kutubtan maraajicda ee usuusha ah adilada waxay isku dayaan taraajimka iyo canaawiinta iyo baababka inay fiqiga kaga soo saaraan umahaadka intooda faraha badan saasay ku dadaalaan halka kutubtan kale intay matniga dhigtaan ay sharxaan asujuud baabu sujuud fi lfariida salaadii faradka dhexdeeda waa la sujuudi karaa can abi raaficin qaala wuxuu yihi sallaytu khalfa abi hurayra abi hurayre gadaashiisa waan sujuuday salaata salaata alcishaa salaad cishaay yacni alcatama waa ta cawaysinka loo yaqaan salaada cawaysinka catama iyo cishaa cishaabaa fadli badnaa uu nabigu soo abaabsee sheegay calayhi salaatu wasalaam labada magac waa lagu sheegi karaa laakiin axaadiis aynu soo maraynay marka la eego in salaatulcishaabaa lagu sheegaa fadli badan oo qur-aanku ku magacaabo salaada anigoo abi hureyre ku daba tukanaya ayaan ayaa ku daba tukaday buui faqara'a wuxuu akriyay suurata ida asamaa nshaqat fasajada fiiha markaasuu sujuuday falamaa faraqa markuu ka baxay qultu yaa abaa hurayra waxaan idhi abi hurayre haadihi yacni sajdatan maa kunaa nasjuduha haadihi bal ka warantan esh haadihi maa haadihi maxay ahay tani yani wuxuu ujeedaa sajdatan sajadta sajdatan maa kunaa nasjuduha dee waxaad sujuudday sujuudaanaan sujuudi jirin waa laga yaabaa imaamyaashii waktigaa tukinaya ninkan inay iskaga tegeen qaala wuxuu uhi sajada biha abulqasim abulqasim waa kunyadii rasuulku sala allahu calayh wasalam nebi maxamed baa sujuuday qaasim aabihi wa ana khalfahu anigoo daba taaganoo ku daba tukanaya falaa azaalu dayn maayo asjudu bihaa inaan sujuudo xataa alqaa abalqaasim ilaa aan aakhiro kula kulmo nebi maxamed waan ku adagahay sunnaha weligiinba idinku ka baydhbaydhoo fudaysada adiga haddaad doonaysa ilaba yaab dad madaxoo aimo oo ka tagaaba ha jiraan aniga laakiin waa la igu ogiyo wuxuu nebigu igu ogaa calayhi salaatu wasalaam sujuuddan iyadaa markaan dee salaada lagu jirin kolley dee waxyaabahay culimadu isku khilaafaan bay ka mid tahay habkeeda madhabu shaaficiya waa ku idhaahda waa sida salaad oo kale qofku waa inuu weyse qabaa waa inuu xidhaa waa inuu assalaamu calaykum kaga baxaa salaadi waxay dee waa salaad yaruun ayay ku leeyihin qofku waa inuu weyse qabaa qibladana uu u jeedsadaa xidhaa allahu akbar yidhaahdaa kadibna assalaamu calaykum idhaah aimada qaarkoodna waxa ay leeyihin maya waxba shardigu ma ahae sujuudu shukri iyo sujuudu tilaawa dahaarana shardigu ma aha xidhasho iyo assalaamu calaykumna shardigu ma aha dee arrimahaasi hadday shardi u yihiin dee nebigu calayhi salaatu wasalaam dadku tawjiihin lahaa markii meesha la wada sujuuday gaalo iyo islaam hadda idinku maydaan weyse qabine idinma tirsano gaala igu odhan laha faallun baa ka soo bixi lahay wax faallahoo ka soo baxay mid weysaystay ma jiro mid la yidhi maad weyse qabinoo la qabsaday ma jiro dadkuna waa la ogaya waxaa meesha isdhex fadhiya in badanoo kamid inaana weyse qabin dee sidaa daraaddeed waxba weysa shardiguma aha iyo xidhasho iyo assalaamu calaykum midna kolka dee adilada eegto daahirkooduna waa sidaa waa mulaaxado kaleona halka sheekhu u banbixin baabu qiraa'ati nahaar akrinta maalintii baa la sheegi kayfiyadda maalintii loo qur-aanka loo akriyayo maalintii salaada duhurkii iyo casarkii marka la tukanayo akrintoodu ma siriya mise waa jahriya ma kor baa loo qaadayaa mise waa hoos baa loo dhigayaa daliilkeediise mee xikmadda ku jirtaa maxay tahay allahu aclam asxaabtu wuxuuna inoo sheegeen inuu nebigu sidan yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin xikmadda ku jirta inaynu mar walba helno xukunka ah daruuri ma aha a'imada qaarkood haba sheegaan wakhtigoo yaro kala duwan maalintii buuqa sanqadha guuxa muuqaalada waxaasaa fara badan oo waxa ku hormaraya dadka la arkayo shaqadii waxaasaa badan saa daraaddeed salaadii hoos baa lagu dhigo dhagaysigii dadkaan fiicnayn habeenkiina dhagaysiga aada u wanaagsan oo dee qofku shaqooyinkiina wuu soo laabay ile markaan la yidhi jirin inta badan maalintii unbaa la shaqeeya habeenkii lama shaqeeye sanqadhiina way yaraata dhagaysiguna wuu fiicanyo saasaa kor loogu qaaday wallahu aclam xikmadaha taasi waa ka mid noqon kartaa bayda iyagoo istinaasaya oo u sibir saaraya qowla allahi tacaala ina naashi'ata leyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiilan kicitaanka habeenkii waxaa lagu yidhi salaada kac oo cibaadaysa sababtu waxay tahy kicitaanka habeenkii aada kacaysaa isaga ayaa u fiican dhagaysiga qur-aanka kicitaankaasi nafta waa ku dhib badan yahay kow dhagaysiga qur-aankana wuu fiican yahay marka taasoo kale waa laga yar dugsan karaa bay yidhaha laakiin xikmadda lama cayimin xukunkuna waa sunne haddii ay markaa dee qofkana waa laga yaabaa mararka qaarkood inuu isba ilaa uu tii la siraysanayay kor u qaado maxaa la odhan dee kolkaa hadduu duhurkii noo bilaabo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maxaa la yeeli salaadii kama buraysa laakiin dee waa la sixiya subxaan allahi baa la odhan tii kor loo qaadaya hadduu iska siraystana dee ha wada waynu dayn isaga dee xilkaasi saaran yahay imaamkii inuu soo jeesto oo qalbigiisii ilaahay u soo jeediyo can abi hurayrata qaala wuxuu uhi kullu salaatin salaad kasta yuqra'u fiiha waxbaa la akriya qowlkii zayd ibnu thaabit buu kana kasoo horjeedaa kullu yuxaditu xasba cilmi mid waliba dee intuu nebiga ka arkuu sheegi baddaasuu ninba in darsanayaa xikmadda rasuulka kullu salaatin yuqra'u fiiha faatixada ma la akriyaya waa kii abi hureyre nin weydiiyo ee yidhi markaan imaamka ku daba tukanaya maxaan yeelaa intuu tuujiye waa kii yidhi war kan reer farisow akri baan ku ihi faatixada salaada salaad kasta waa la akri salaad bila akrini ma jirto salaatuljinaas oon rukuuc iyo sujuud lahayna ku dhaho famaa asmacanaa wuxuuna maqashiiyey rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asmacnaakum waanu idin maqashiin wamaa akhfaanaa wuxuu naga qariyeyna akhfaynaa minkum waanu idinka qarin annagu nebigaanu ku dayanaa intuu kor u qaaday salaaduhu kor u qaaday qur-aanku kor u qaaday adkaartu kor u qaaday waanu idin maqashiin marka isticaadada iyo macnaa acuudu billahi min ashaydaani alrajiim iyo istiftaaxi iyo hoos buu dhigayay xataa sala salaada jahriga kuwan kalena kor buu u qaadaya qur-aanka inta kale marka salaadaha kuwa kor u qaaday waan u qaadi kuwa hoos u dhigana waan u dhigi qur-aankii ducooyinkii wixii aanu kor u qaadnay nebigaa kor u qaaday buu leeyahy can abi hurayrata qaala wuxuu uhi fii kulli salaatin qira'a famaa asmacanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama asmacnaakum wamaa akhfaana wixii uu naga qariyeyna akhfaynaa minkum waanu idinka qarinaynaa waxaa laga faa'idaysanayaa in ay gudanayaan asxaabtu ammaanaduu nebigu ku xilwareejiyey xajat alwadaac balliquu canii walow aaya fa ruba muballaqin aw caamin saamic aayadda haata iga gaadhsiiya qof la gaadhsiiyey baa ka cilmi badan kara kii gaadhsiiyey macnaheedu waxa weeye annagu isagaanu ku dayanayn idinkuna annagaa nagu dayanaysaan wey oo dee sidii ay nebiga uga soo koobigareeyeen uga soo qaateen ayay tahay in laga eego maqalka iyo muuqaalkaba waayo sababtaasi u leeyahay waanu idin maqashiin iyo waanu hoos baanu dhigi kor baanu dhigi iyagaa marti looga yahay iyagoo dadaalaya iyana tadwiilu lqiyaami fi rakcati luulaa min salaati aduhr salaada duhur ragcadda hore sarajoogeeda in la dheeraynayo ayuu u baab yahay kayfiyadii salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo macnaheedu uu yahay afartii ragcadood baan sinayn dee labada dambe faatixadii unbaa la akriyaya way isku dhowiina labada hore ee xataa qur-aanka la akriyayaa sii kala dheer oo ta horeysaa dheer labada dambe maadaam qur-aan la akriyaya faatixada kadib way ka dhaadheeri xataa hadday laba un yihiin labadiibaa sii kala dheer sida subax oo kale xikmaddu kollay waxa uun ka mid noqon kara dadkii dee jamaca soo gaadhayay oo lagu simayo oo isa soo gaadhayo gebgeblayaalba iska badan soo habsaamay oo soo higsanaya salaadii marka kuwaasi way waa fursad baa la siinaya tacaawanu cala albiri buu lahay samaha isu kaashada markaa sami oo la isu kaashadun bay ka mid tahay inuu imaamki dadkii meheradaha iyo kuwii soo ordayay ku yara simo hadigii rasuulkana weye sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo iska macruufa bahasha nafi tamarteedu xagga hore karaarkeedu iyo awooddeedu xagga hore ayuu u badan yahay nashaadadeeda iyo firfircoonaanteedu waa marba markuu kasii horeeyo marba marka ka dambeeyana camalka dabeecadda qofka bani aadamka usii daciifa sacdu bnu abi waqaas allaha ka raali noqdo markii ay reer ciraaq eedeeyeen cumarna kasoo ashkateeyeen waxay yidhaahdeen xataa salaadana ma hagaajiya bay yidhahdeen isagoo cabanaya kuwii soo ashkateeyeyna habaaraya isbaraxayana waxau lahaa arku dul uulayeyni wa ukhafifu lukhrayeyn calaa macna qawli maxay ii eedaynayaan sidii aan nabiga kaga dayday unbaan samayn jiro labada horena waxaan ka dhigi jiray kuwa miisaaman oo culculus kuwa dambena waan khafiifin jiray cumarna waa kiilaha sidaas waa saan kaa filayay qaar baa se wax soo sheeg sheegay asxaaba nashuusha lama waaye le can abi saciid alkhudriy qaala wuxuu uhi laqad kaanat salaatu duhri tuqaam laqad kaanat waxay ahayd salaatu duhri salaada duhur tuqaamu mid la aqiimo oo la oogo la isu taago fayadhabu wuu tegayaa addaahibu mid dhaqaajiyey ayaa markaa tegaya ila albaqiici meesha bannaan baqiicu luqa alcarabiya waa meesha bannaan weeye waktigaa horena waxay ahayd xabaaluhu dee mabay ahayn ama way yaraayeenbe meel bannaanoo loo kaadi tagaabe baqiica alqarqad baa la odhanayao geedkaa qarqadkuna wuu ku yaalay kadibna markii dambe xabaalay noqotay dhirtiina waabuu ka tegay qarqadkii magaciina wuu la sii socdaabun marka masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sharqigiisa ama barigiisa xabaalaha ku yaala halkaasoo banaanadoo loo kaadi tegi jiray ayuu qofku u kacaya ilan xamaamye iyo suuliyaal berigaa may jirin oo dhaqankii carabtu wuxuu ahaa sida keenoo kale in la yaro karaahiyeysta uun meeshan godane la farfadhiisanayo fa yaqdii xaajatahu halkaa muraadkiisuu kusoo godanayaa qof kusoo dhammaysanaya uma yatawada wuu weysaysanaya uma yajiiu wuu imanaya warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulkii ilaahayna fi rakcati luulaa ragcaddii hore weli uu ku jiro maxaa wacay dee yuawiluha wuu dheeraynaya oka intaasuu waxa weeyaan ma haysto asxaabigu daqiiqa saacada maha saacad ma haysto daqiiqada iyo minido uu ku qiyaasay iyo ilbiriqsiye ma jiro laakiin far waaweyn buu ummadda wax ugu qorayaa la isla fahmi karo muslimku isla fahmi karaan qof baa sii socday dadku iska yaro qariyo halkaasuu saxare iyo kaadi mid kasta haadee kusoo gutay soo istijooday wuu soo noqday wuu fadhiisto wuu weysaystay masaajidkiibuu soo galo laga yaaba inuu saxmad leeyahayba oo meeluu daydayan karo wuu kusoo gaadhay ragcaddiiyo weli nebigu ku jiro intee lagu qiyaasi karaa marka intaa aynu daqiiqadeenan ku wadno dee waxaynu odhan karnaa u yaraan waa shan iyo toban mir waa u yaraan sii socodka iyo soo socodka istijada weysada kama yaraanayso haddaanay ka badan ummad sabir lahoo u heelan cibaadada ayay ahaayeen innagana marka aynu imaamku gaadhsiiyo toban mir waad dheeraysay bay lehin sheekhow maanta salaada waad dheeraysay inkastoo dee nabigaba uu kala duduwana calayhi salaatu wasalaam haddana sidaasaa dhacaysay marka xaalkan inuu badnaabay muujinaysaa kaanadu can abi qataada can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu waxa yihi kaana yusali abi qataada waxa yihi kaana yusallii bina nabigu wuxuuna tukinayay aduhr fayaqra'u fi rakcatayn aluulayayn labada ragcadoode hore ayuu qiro ku akhriyayaa faatixada ka dheeraada yusmicuna alaaya aayadduuna maqashiinayaa kadalika sidaas oo kale macnaha sidaa faatixada ama kadalik sida salaada jahriyada loo maqashiiyo oo kale u noo maqashiinaya wa kaana yudiilu wuxuu dheeraynaya alrakcata fii salaati duhri ragcadduu dheeraynaya waracata luulaa ragcadda horena uu dheeraynaya yani fi salaati lcasr salaada casr fi salaati subxi cafwan fi salaati subx salaada subaxta hore iyo salaada duhur ragcadda hore labadaa ragcadood mid walba ta afarta a iyo ta labadaa mid walba ta u horeysaa dheeraanaysa baabu istimaaci limaam baabu ismaaci limaam alaayata fi duhri ismaac asmaca yusmic istamaca iyo iyo dee asmaca asmaca wuu maqashiiyey istamaca wuu dhegaystay markaa masderkani waa kii asmaca ismaaci limaam imaamkii oo maqashiiya kuwa dadka uu tukinayo al aayata maqashiiya fi duhri salaadii duhur ee siriyada ayada hoos loo akhriyayay ayuu imaamku mararka qaarkood ummaduu tukinaya maqashiinaya waa axyaanan joogto ma aha oo salaadu waa siriya laakiin dee maadaama ummaddii ay faa'iidaysanayso nebiga calayhi salaatu wasalaam la eegayo shaaricii uu yahay oo la leeyahay faatixa intani ka badana talow muxuu akhriyayaa wuxuu akhriyayuu la socodsiinaya in yar unbuu u bineexinayaa oo aan badnayn macnaheedu taa markaa waxa weeye suuraddaasaan akhriyay asxaabtuna way garanayaan suuraddu akhriyayo litacliim bari daraaddeed waxyaabo markaa waa loo sansamayn karaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka ummadda wax la baraya ficilo badan iyo qowlalka qaarkood oo lagu soo biiriyay iyo salaatuljanaaza haddaad dadkii tukinayso oonay wax aada istilaam malaha waxbaba ka garan maayaan dee inaad marka microfonka aada tukinayso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma salli calaa muxamed halkaa aada salliga yar in yar koroo yaro qaato allahuma kfir lixayina wamayitina kolba ka aada leedahay buu laga yaabaa kii ay ka gedmanaysay iyo kii aan garanaynu kula yaro qabsan karo tacliimin looga qiyaasan karaa can abi qataata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yaqra'u biummi lqur'aan um lqur'aan qur-aanka hooyadii buu akhriyayy waxa weeya suurat lfaatixa wa suuratayni fi rakcati luulayeyn iyo laba suuradood oo labada ragcadood ee horea min salaati duhri wa salaati alcasr wa yusmicuna alaayata axyaanan xaaladaha qaarkood buu aayadana maqashiinaya wa kaana yudiiru fi rakcati luula ragcadda hore u dheeraynaya